بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu kusoo dambeeyey zawaaju caaisha radia allahu canha nebigu sala allahu calayh wasalam guurkii uu guursaday caaisha binta abi bakar radia allahu canha umu lmu'miniin ayaynu ku soo dambaysay wa bacda wafaati khadiija khadiijo markay dhimatay ka bacdi oo khadiija ay dhimatay binaxwi shahrin hal bil ka bacdi markay khadiija bil mootanayd ayaa tuwafiya waxaa la oofsaday camuhu adeerkiis abu aalib adeerkiis abu aalib baa isaguna geeriyooday oo geeridii u timid nabiga sala allahu alayh wasalam alladii kaasoo yamnacuhu ka celinayey yamnacuhu ka celinayay min adaa acdaa'ihi dhibaatada ay u geysanayaan kuwa nebiga cadowga ku ah sala allahu calayh wasalam ayuu nabiga ka difaaci jiray oo abu aalib wuxuu u ahaa nebiga difaac buu u ahaa sala allahu calayh wasalam aan loo soo dhaafi karin wamaca anahu kaana laa yukadibu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam isagu abu aalib ma ahay nebiga mid beeninaya inkastoo uusan ahayn mid nebiga beeninaya nebiga sala allah alay slam beeninaya fii ma jaaa bihi wuxuu la yimid mid beeninaya ma ahayn bal iska daa inuu yahaye yactaqidu sidqahu wuxuu rumaysnaa inuu run yahay laakiin maxaa dhacay lam yantiq kuma uusan dhawaaqin bishahaadatayn labadii shahaadadii kuma uusan dhawaaqinoo ma uusan ashahaadan ilaahayna ilaahnimo uma qirin nebigana nebinimo uma qirin sala allahu calayh wasalam arrintaa lama solansiin xataa aakhiri laxda ilaa geeridiisii waktigii u dambeeyey oo uu ka dhimanaya xataa aakhira laxda min xayaatihi noloshiisa xilligii u dambaysay ilaa laga gaaray lama solansiin wa fiihi nazla waxaana arrinkiisa ku soo degay fii suurati اlqasas inaka laa tahdi adigu ma hanuunisid nebi moxamed baa lala hadlaya sala اllahu alayh wasalam man axbabta qofkaad jeceshahay oo adigu aad jeclaatide walaakina allaha yahdi man yashaa laakiin ilaahay baa hanuuniya cidduu doono hidaayadu waa min allah wax xoog lagu hela maaha wax diricnimo lagu hela maaha wax laysla jeclaado oo jacayl lagu helayo maaha in laysla jeclaado waa fiican tahay laakiin laga yeeli maayo haddaan alla hidaayada bixin subxaanahu wa tacaala wa huwa aclamu bilmuhtadiin allana isagaa og kuwa hanuunaya oo hanuunsan alla isagaa garanaya saa daraaddeed nebigu sala allahu calayh wasalam markuu adeerki dhimanayay wuxuu la jeclaystay inuu ashahaato wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah dheh waa kelimad aan ilaahay xaggiisa kuugu doodayo oo alle agtiisa aan odhanayo adeerkay waa islaamay laakiin wuu diiday fii bacdi riwaayaat waxay sheegaan inuu xoogaa nabcaystay maadaama odaydee qorayshi ka haybaysata ahaa in lagu sheekaysto markaa diinta awowayaashiisiyuu ka leexday oo ayaa xataa fii bacdi riwaayaat ay wariyaan waa sidii laga sheegay ninkii la odhan jiray mataan ciideed mataan ciideed wuxuu ahaa nin ku nool doollo doollo nin ku nool buu ahaa marka ninkaasu yani waxa weeye wuxuu ahaa nin saldanad haysto oo qurux badan oo batraanahoo buu ahaayoo dabeetana qola isqoonsadeen oo maalintii dambe isagoo aan ciidankiisi joogin lasoo weeraray marka isagoo guriga ku jira ayaa la yidhi war mataan col baa meesha jooga e dhuumo markaasuu intuu qoslay wuxuu yidhi walla aniya wiil ciid jooga nalaba kala qariyo markaa way dileen baa la yidhi colkiio markay dileen yani xagga waxaan ka wadaa ma aha mataan dee nun muslim ahaye waxaan ka wadaa xagga adkaysiga marka mataan wuxuu yidhi timaha ciidda iiga celiya timo dheer buu lahaa timaha ciidda iiga celiya yaan gabdhaha doolood ku sheekaysan ta- ma- ma- mataan ciideed markuu dhimanaya timihiisu ciidday taabteen soo ma jeeda yani waxaa weeye waa badrad ma ujeeda marka een, sidaasoo kale aan alla u solansiin een, waxa weeye wuxuu leeyahay arrintii iyada ahayd wuxuu yidhi een, ma uusan qaadan nabigana sal ly slam wuu la jeclaaday markaasaa qur'aankaa ku soo degay inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ولكن لقلنا قية لأعماله العظيمة شقوين كيوا وينا التي عملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي أولقبتي ودنت أدفاعي ونبي أشبك أولي صلى الله عليه وسلم يا نرجو وحن رجينا إن أبو يرى أن يخفف عنه إن لوغا خفيفيه نبينا وحوشي صلى الله عليه وسلم أن أنت إنه أبو طالب تخفيف كهليه وعدم إسلامه إسلام لأنتي سوء إسلام وايي هو إسو إيا وغالب أقارب الرسول نبي صلى الله عليه وسلم قرابتي سيسي أبض النايد فيه من الحكمة أرنت وحا كجر ليهي حكمة وين با كجرت من الحكمة ما لا يخفى وحن قرصونين أو حكمة أو تصالع إيا كجرت فإنه محي لي لو بادروا هدي أسو دقدقي لهايين باتباعه نبي إني راعان لقيل وحال أوران لها قوم ددوية أو يطلبون الضلب يرادين إياه سيادة مدحنمو سيادة إنما كرادين إياه إيه وفخرا فان يا أو ليس لهم ليسألهم بإذنك إذن قرار مرينيه muxuu idin qoran laysa lahum soo idinma qorin laysa lahum weeye yacni waxa weeye waa siyaado iyo fakri yacni hoggaan iyo faan aysan lahayn bay doonayaan baa la odhan lahaa soo ma jeedin oo laysa lahum ayaga aan u sugnaanin saas weeye fajaa'uu bihada alamri amarkaanuu markaa la yimi fajaa'uu waa la yimaadeen nimankaanu bihada alamri amarkan المفتري إلى بين أبو طيب بال الله لكن بقدرة الجبار نبي قرابتي صلى الله عليه وسلم وأديركي سو دفاعي أهريي هذا أديركي كلو أقول لها بنا أي مصائر أغني يعني وحاول ما أيصن رمينين ولكن لما رأى المعاندون كوي مدح عليك يمركي أركان أن متبعيه نبي قوة راعي إليهن هم الغرباء dadkii aan qaraabadiisa ahayn oo ka fogaa sokeeyihiisii inuusan raacin ee dadkii ka fogaa ay raaceen markay arkeen ya alghurabaa canhu kuwa isaga ka fogaa wey aladiina kuwaasoo laysa min laysuu aan ahayn min cashiiratihi qaraabadiisa aan ahayn bal iska badaa inay qaraabadiisa yihiin min acdaa'ihi qabaa'il ay qabiiladiisa xolahaayeen ayaa raacay axyaanan mar marka qaybtood ka cuhmaan ibni cafaan min bani umaya reer bani umaya bani umaya waxay qabiilo xoog leh oo quraysh ka tirsan marka waxaa ka dhexeeyey marka iyaga iyo nebiga sala allahu alay slam reerkiisa hardan baa ka dhexeeyey haddana cuhmaan waa uu rumeeyey lam yakun ma uusan ahaanin cindahum kuwaas mucaanidiinta agtooda ma uusan ahaanin adnaa xujatin wax la cuskado oo xujo laga dhigto oo diinta lagu diido wax yarna ha ahaatee ma aysan helin oo yuqiimuunahaa ay u daliishadaan weeye yacni ay soo ogaan ay dhahaan tan iyo tan baan haynaa oo diinta aan ku diidaynaa allaahumma ilaa mid mooye oo taasu maxay tahay dacaawiihim sheegashadoodii ay sheeganayeen alkaadiba ee beenta ahayd allatii taasoo kaanuu yatamasakuuna biha ay qabsanayeen xiinamaa tasdacuhum lxuja markii xujada lagu madax garaaco oo wax loo kala caddeeyo ayay cuskanayeen oo maxay odhanayeen min qawlihim hadalkooda saaxiru nebigu waa saaxir bay odhanayaan sala alla alay slam waa iska dacaayad dacaayad wey dadkuna markay iflaasaan iflaaska waxa la yhaha faqri weeye qofka markuu faqri mabdi'iya ku dhaco yacni uu fakriyo iyo fakri fikriya markuu ku dhaco dadkuu caaya waxa lagu yaqaanaa hebel saas weeye hebel leanna waxba ma hayo badaca oo suuqa keeno ma hayo marka waa inuu dee dadka xagxagtaa wey ya soo ma jeedi waxaa la yidhi geedaha geedka godka la yidhahdaa u harweyn soo maa isna haadaa ku xaarka leanno maxaa weeye wax kaloo ay samayn kadhaa ma jirto manfaca geedkan iyo sida uu yahay iyo waxa alla ma soo la siin saa daraaddeed nebi moxamed bay waxay ku carayaan saaxir waxay ku kacayaan yufariqu bayna almar'i wa zawjih ninka iyo xaaskiisu kala kaxaynayaan wa kaahin waa faalalow bay odhanayaanoo yatakahanu bilghayb waxyaabaha iman doona ayuu markaa odorosaayo uu faaliyaayo dabeetana intuu aleela dhigo yuu ka eegaa nabiguna sal lla ly slam waxaa ma oge ma ma aqoon wayna ogaayeen waqad samaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam hada alcaam nabigu wuxuu aha sanadkaa u bixiyey waa sanadka khadiijo iyo abu aalib ay go-eene ya wuxuu u bixiyey alladii kaasoo faqada fiihi uu waaye zawjahu xaaskiisa iyo wa camahu adeerkiis u waaye caama alxusni sanadkii murugadu nabigu u bixiyey sal la alay waslam maxaa yeele laba tiin oo uu ku taagnaa ayaa meesha ka baxay adeerkii oo difaacayey iyo khadiija oo ah gabadhii u gurmatay oo la safatay oo xataa nebigu markuu waxyigu kusoo degay uu yidhi naftaydaan u baqayaa tiri may arrintaas ma jirto adigoo kale naftaada uma baqo way dhiirigelisay ya labadaa markuu waayay nebigu sal l slam wuxuu u bixiyey sanadkii murigada markaa sanadka waxaa la yidhahdaa caamulxusni baa la yidhahdaa walamaa maata abu aalib abu aalib markuu dhintay naalad qurayshun qurayshi waxay gaarsiisay min rasuuli lahi rasuulka waxay gaarsiisay maa lam yumakkinhaa nayluhu yanayni maxaan ku leehay wax aysan aan u suurtagal ahayn inay gaarsiiyaan fii xayaati abi aalib adeerkii abu aalib markuu noolaa ya washtada almru calayhi nabigana arrintu waa ku adkaatay sal alla alay slam xataa kaanuu ilaa ay ahaayeen nimanka carbeed oo gaalada ah kuwa ahaa yanfuruuna kuwa ku firdhiya aturaaba ciid calaa ra'sihi madaxay ciid nabiga kaga firdhi jireen sala allahu calayh wasalam wa huwa saa'irun isaga oo socda wayadacuuna waxay saari jireen awsaakha shaati uuska iyo mandheerta iyo waxyaabahaasoo dhan oo guraangurka oo soo hara oo wasakda ah ayay nebiga saari jireen sala allahu calayh wasalam riyaha wasakda ka soo hadha ayay saari jireen calayhi salaatu calayhi dushiisay saari jireen fii salaatihi markuu tukanayay waxaasay soo qaadayaan qurunka ah nabigay dusha ka saarayaan sala allahu calayh wasalam diintan aynu fudaydka isaga haysanno waxa laga soo maray wax cajiibla weeye wa tacallaqat bihi kufaaru qurayshin mara quraysh baa mar nabiga xanibtay sala allahu calayh wasalam way xanibtay oo markaa way hareereeyeen yatajaadabuunahu iyagoo kala jiidjiidanayo wayaquuluuna lahu ku odhanaya anta aladii turiidu adiguma waxaa tahay midka raba an tajcala alaalihata ilaahan waaxidan ma ilaahyadii o dhan baad hal ka soo reebaysaa saddex boqol iyo lixdan ilaah oo kacbada taalla ilaaha odagu gaarka u leeyahay ilaaha habarta ilaaha wiilka ilaaha gabadha waa kan qur-aanka lagu sheegay ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab ma ilaahyadii o dhan bu hal ka soo reebay hubul mee laata mee cuza mee manaata mee wixii oo dhan meeye ya shilinta sii ma adigaa ilaahayadii oo dhan hal ka dhigaya famaa taqadama ma uusan soo kicin ma uusan soo dhaqaaqin axadun qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mida xataa yukhallisahu minhum ilaa uu markaa nabiga ka soo furdaamiyo limaa hum calayhi waxay ku sugnaayeen daraaddeed oo min adacfi daciifnimo ah ilaa waa laga adkaa muslimiin daciifay ahaayeen ilaa abu bakr abu bakr kaliya soo istaagay fainahu taqadama waa soo kacay isagu oo waa soo dhaqaaqay wa qaala wuxuu yidhi ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah war ma nin baad ku dilaysaan inuu la yidhaahdo rabbigay waa alle saasaad ku dilaysaan ya saasuu markaa abu bakar u yiri hijratu aa'if markii arrina giraantu halkaa botorinayso oo xaalku nebiga ku adkaaday sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu aaday aa'if aa'if markaa waa madiino magaalo ku taalla sacuudiga weeye magaaladaasuu nabigu sal اlahu alيه wasalam u aaday aaif ayuu nabigu sal اlahu alيه wasalam u dhaqaaqay oo xaggaa iyo aaif ayuu aaday falamaa ra'aa calayhi الsalaam markuu nebigu arkay istahaanatu qurayshin bihi siday qurayshi nebiga u fududaysatay oo nebiga u dullaysanaysa sal اlahu alيه wasalam araada wuxuu doonay an yatawajaha inuu aado ilaa taqiif taqiif waa qabiilo magaceed ya biaaif oo aaif deganayd qabiil aqiif la yidhahdo oo aa'if deganayd ayuu nebigu u qasday sala allahu calayh wasalam yarjuu minhum isagoo ka rajaynaya nusratahu inay ugu hiiliyaan calaa qawmihi tolki inay uga hiiliyaan iyo wa musaacadatii inay ku kaalmeeyaan xataa yutamima ilaa uu ebiyo oo dhammaystiro amra rabbihi amarka rabbigii siiyey soo lama odhan yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir amarkaasi uu u ebiyo oo u dhammaystiro inuu u kaalmaysto ayuu rabay liannahu maxaa yeelay aqrabu nnaasi ilaa maka qabiilada maka ugu soo dhow ayay ahaayeen taqiif walahu fiihim iyaguna waxay ku lahaayeen khu'uula kutubihii kitaabkan oo kale oo nusakhdii hore ah du'uula ayaa ku qoran yacni qaraabuu ku lahaa awoowihiisay re'abti u ahaayeen soo uma jeeda faina umma haashim awoowihiis haashim soo bani haashim maahay nabigu sal alla alay slam ya ina umma faina umma haashim waynu soo marnay haashim hooyadiis oo u dhashay min cabdi manaaf cabdi manaaf u dhashay oo la odhan jiray caatika assulamiya oo min bani sulaym ka mid ahayd ya ibnu mansuur wahum xulafaau haqiif waxayna ahaayeen qabiilo haqiif taxaaluf la leh ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam markaas uu qaraabo ku lahaa falamaa tawajaha ilayhi markuu nebigu soo aaday wa macahu isagoo ula socdo mawlaahu mawlihiisii mawlaha waxaa la yidhaahdaa addoonka la lahaan jiray oo la xoreeyo ama dadka taxaalufka intay noqdaan maalan ninbaa qabiila fulaan ku biiraya carab sidaasay taqaanay qabaa'ilka soomaaliyeedna qayb baa yaqaana oo galbeedka soomaaliya laga yaqaana gobolkaa hadda ogaadeenya la yidhaahdo oo kaleeto yani waxaa laga yaqaanaa ninku reer buu la degaya wuu sheeganaya reer hebel baana hadduu rabo qabaa'ilka meesha deg uu ka mid yahay laakiin tolki xoogaa waa fog yahay tolki maalan goday bay degaan isna garbuu joogaa garba kuu jooguu sheeganaya oo wax la yaqaano marka mawlaahu marka laakiin zayd wuxuu ahaa yani waxa weeye isagoo addoon buu ahaa waa la xoreeyey oo mawlaahu nabiga sala la alay slam mawlihiisa ahaa zayd ibnu xaarita ahaa ayaa nabiga la socday qaabala wuu qaabilay ru'asaa'ahum madaxdii tolkuu qaabilay wa kaanuu waxay ahaayeen alaad saddex nin baa meesha ka telinaysay cabdi yaa layl wa mascuud iyo wa xabiib walaalay ahaayeen labadaas awlaad camr ibni cumar athaqafi ayay ahaayeen ninkaasaa dhalay facarada calayhi nusrata wuxuu nabigu u bandhigay inay u hiiliyaan sala allahu calayhi wasalam xataa yu'addii dacwata ilaa dacwadiisa uu ka gudanayo faraduu calayhi waa radiyeen nabiga sala allahu alay slam waa diideen waa ku gacan sayreen raddan gacan sayrin oo qabiixan liidata ya si liidata ayay ula dhaqmeen oo walam yara kama usan arag nabigu sala اllah alay slam minhum kuwaas khayran khayr kama arag waxiina daaka markay arrintu halkaa marayso dalaba minhum wuxuu ka dalbay anlaa yushiicuu inaysan faafin dalika arrinkaas canhu nabiga inaysan ka sheegin kay laa taclama si aysan u ogaanin qurayshun quraysh ya arrintaas saysan u ogaanin inuu hiil u raadsaday saysan u ogaan war hadda soo ima inaan hiilin waayin hayga faafinina marka yaan quraysh ogaan inaan hiil u raadsaday oo fayashtadda markaa uu darnaado adaahum dhibkooda uu markaas iyo dhibaatada u geysanaya ay kusii adkaato liannahu maxaa yeelay istacaana calayhim wuxuu u kaalmaystay biacdaa'ihim qabaa'ilka cadowga uu ahaa u dhow ayuu u kaalmaysaday u kaalmaystay falam tafcal ma aysan samayn taqiifu reer bani taqiif ma aysan samayn maa rajaahu minhum wuxuu nabigu ka rajeeyey oo ka dalbay sala allahu calayh wasalam bal arsaluu iska daa inay saa sameeyeen arsaluu way direen sufahaa'uhum doqomadoodii sufahaa'uhum bay direen sufahaa'ahum bay direen iyo wahilmaanahum carruurtoodii bay direen iyo addoommadoodii addoommadoodii bay direen oo yaqifuuna inay hor istaagaan fii wajhi nabiga hortiisa fi ariiqi ariiqa oo wayarmuunahu ay ku tuuraan nabiga sala allah alay slam bilxijaarati dhagxaan tuuryayay dheheen nabiga sala allah alay slam niman liitay ahaayeen nimankaa niman liita ayay ahaayeen xataa admuu ilaa ay ka dhiigeeyeen caqabahu gomadihiisa nabiga sala allah alay slam ilaa nabiga ay ka dhiigeeyeen ayay nabiga tuuryayeen sala allahu calayh wasalam wa kaana zayd ibnu xaarita zayd ibnu xaaritana wuxuu ahaa yadra'u canhu nabigu dhagxaanta isaga dhigayay sal alla alay slam wuu ka dhicinayay ilaa an intaha ilaa uu nabigu gaaray ilaa shajarati karmin oo waxa weye geed canaba ilaa nabigu uu yimid sala allahu alay wasalamo oona markaa nabigu uu harsaday wastadalla biha waa harsaday wa kaanat geedkaasuna waxay u dhoweyd geedku annaga luqada soomaaliga wuxuu inoo yahay mudakar luqada carabigana waa mu'ana wa kaanat yani geedku waxay ahayd bijiwaari bustaani bustaanin beer bay u dhoweyd boortaasoo licuqba licutba dheh licutba iyo washayba cutba iyo shayba beer ay lahaayeen iyaguna waxay ahaayeen ibnay rabiica laba nina walaalay ahayen oo rabiica dhalay wahumaa waxay ahaayeen iyaguna min acdaa'ihi nabiga kuwa aad u nacb bay ahayn sala allah alay wasalam wa kaanaa fi lbustaani beertana ayay ku jireen markaas fakariha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu nabcaystay makaanahumaa meesha ay joogaan ayuu nebigu dhibsaday sala allahu calayh wasalam fadaca allaha qaa'ilan ilaahay buu baryay nebigu sala allahu calayh wasalam allaahumma ilaahayow inii anigu ashkuu ilayka waxaan adiga kuu sheeganayaa dacfa quwatii awooddayda yaraanteeda baan kuu sheeganaya wa hawaanii cala annaas iyo dadku sida ii fududaysteen oo ii dulaysanayaan waa nebiga ilaahay sala allahu calayh wasalam yaa arxama araaximiin allaha kuwa naxariista u naxariis ya waqilati xiilatii biyuu idin qoray ha aniga ima uusan qorin iyo waqilati xiilatii waqilata xiilatii yacni xeeladayda yaraanteeda wey xeelad aan ku xeelaysto yaraanteeda ilaah waa ujeedaa yaa arxama araaximiin kuwa naxariista kan u naxariis badanow anta rabu lmustadcafiin adigu rabbiga kuwa la daciifsadaa tahay wa anta rabbii adna rabbigay baa tahay ilaa man takilunii yaad ii wakiilanaysaa yaad ii dhiibaysaa in lam yakun bika qadabun calaya haddaan caradaada ku jirin arrintaan falaa ubaali u aabayeeli mayo marba haddaan alla ii caroonayo waa ujeedaa in lay fududaystay waa ujeedaa in lay dhibay soo uma jeedin laakiin mar haddaadan adigu coraa caroonayn u aabayeeli mayo maxaan ka booday ha aniga iima qorin waxaas oo dhan ilaa man takilunii yaad ii wakiilanaysaa ilaa baciidin haye muxuu idiin qoray ya ilaa baciidin haye maxaa tiri ii akhriya ilaa baciidin yatajahamuni haye yani mid fog ya am ilaa caduwin mallabtahu amri yani waxaa weeye ilaahow ma mid fog yani waxaa weeye oo idhiba ama cadow aad arrintayda u dhiibto aniga imilkiya miyaad ii wakiilanaysaa wy ilaa man takiluni waa ujeedaa sida la ii gelayo in lam yakun bika in lam yakun bika gadabun calaya haddaadan adigu iigu caroonayn laakiin falaa ubaali u aabayeeli mayo shafkaan ku diirayaa waa sunnat ullahi fii ardih ambiyada in la dhibo dadka ahlu xaqa in la dhibo waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay adduunka sida habeenka iyo maalintu ay u jiraan laakiin والعاaقبة للمتقين والعاaقبة للتقوى dadkaasa iskale cاaقبada فلما رa'اahu markay arkeen بنا ربيcة nimankii ربيcة ninkii ربيcة la ohan jiray labadiisa wiil oo waxa weeye cutبة iyo shaybe ahaa eh markay arkeen yah رقىa lahu muxuu idin qoray idinka وqاalahu aniga laftiga saasuu ii qoray waa khalad laakiin رقىa lahu waa u jilcsanaadeen wey waa u beernaxeen waa u beer jilicsanaadeen nabigay u naxeen sala allahu calayh wasalam yani raqaa lahu weeye raqaa lahu halkaa bedesha wowga ra' ku bedela ya raqaa lahu soo idiin noqon idinka saasaas xaniga waqaa lahu buu ii qoray laakiin raqaa lahu weeye ha waxaa dabcaadkaan cusub oo dhan baa iska khaldan moog ya ha waka ma wax kalan ka boodno maxaan kalan ka boodno لا أبالي محكو حقا يا ها ولكنك عافيتك عافية هذا يعني إن أذيب عافية بقى أوسع لي إي واسع سم يا أعوذ يدي في سبقا حفظا بقى أنا قام خاني ahay bas waa kan halkana ka akrinaya walaakin caafiyataka hiya awsacu li caafiyadaada ii waasacsan acuudu binuuri wajhika wejigaaga nuurkiisaan magan gelayaa alladii kaasoo ashraqat lahu ulumaat mugdiyadu ay u iftiimeen oo mugdiyadu yani ku iftiimeen w yani sooma jeedi walaakin ya ha waaslix maya وأصلح علي وي أمر الدنيا والآخرة سخلد أقري ها وأصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل له أمرك آخرتي كان أدونك إيها قاعدة من أن تنزل بغضبك عرض هذا إن هذه سود الجشيد أو يحل أو يحل علي سخطك أما سخطك إيه غضبك وأسكمد عرض هذا إن يحلاشو لك العتبى حتى ترضى يعني وحوي يعني بشكري إيه وناقي كل واحد صدن أذيك إسكاله ilaa aad raali noqoto walaa xawla walaa quwata ilaa bik xeelad iyo quwadina ma jirto adiga mooye intaas aniga wayga maqanta falamaa ra'aahu markii uu arkay falamaa ra'aahu markay arkeen dheh ibnaa rabiica rabiica labadiisii wiil waa cutba iyo shaybe eh raqaa lahu way u jilicsanaadeen wa arsala ilayhi waa u soo direen biqatafin min alcinab geeda canab oo yani miro canab oo lasoo guray cinab mirihiis oo la soo guray ayay nebiga u soo direen maca mawlaa lahumaa mawle iyagu ay lahaayeen bay la soo direen oo nasraaniyin kristan ah ismuhu waxaa la odhan jiray caddaas falama ibtada'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markuu bilaabay nebigu sala allahu alay wasalam ya'kulu inuu cunayo canabka qaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu yidhi faqaala caddaas caddaas wuxuu yidhi hada alkalaam bisinkan oo wax lagu bilowdo ما يقول ما يرهدان ما يقوله ما يرهدان هذا الكاس أهل هذه البلاد دول كان ذاتك الدقاء يا لعن لك والنصراني وحبو قرنيا فقال له عليه السلام نبي قوي حكيري من أي البلاد أنت وما دينك أدو حقيبات كتمي دلكي كتمي دين تادو سمحيت فقال النصراني نصراني قوي حكيري إني أنيقو من نينوى مقالة نينوى ليرادو ومقالة كتالة webiga dijla gawgiisa ama jiinkiisa qof bas u yaqaano webiga qarkiisa ayay ku taallaa magaalada muusil la yidhahdo sooma maqashaan muuska idacadaasi kuma dhagaystaan dhulka ahlu sunnuhu dega weeye magaalo qashaysa weeye ha ciraaq weeye halkaasay ku taallaa nayna waan ka imid buu yidhi ya faqaala calayhi الsalaam nebigu wuxuu yidhi markaas min qaryati arajuli الsaalix yunus ibnu mata waa ninkii wanaagsanaa magaaladiisiio yunus ibnu mata ahaa cajiib markaasuu wuxuu yidhi qaala wamaa cilmuka biyunus qaala wamaa cilmuka biyunus waa maxay cilmiga aad u leedahay yunus yani maxaa see ku ogaatay yunus see ku ogaatay faqara'a lahu wuxuu u akriyey nebigu sal lla ly slam min alqur'aani qur'aanka ama wamaa callamakana waa la odhan karaa maxaa ku baray maxaa ku baray biyunis yunis maxaa ku baray iyo wamaa cilmuka biyunis aqoontaa uleedahay yunisna maxay tahay yaa ku baray iyo aqoontaa uleedaha maxay tahay labada waa bannaanta faqara'a lahu waa u akriyey min alqur'aani qur'aanka maa fiihi wixii ku jiray oo qisatu yunus nabiyullahi yunus calayhi salaam qisadiisa ayuu akhriyey falamaa samica dalika caddaas caddaas markuu maqlay aslama waa islaamay wa ataa waxaa u yimid nabiga sal alla alay slam jibriilu jibriil baa u yimid birisaalatin warqad buu ula yimid risaalo u yela yimid fariin oo min allahi alla ka timid jalla dikruhu dikrigiisu ha weynaaday alle qaala wuxuu yidhi dheh in allaha alle amaranii wuxuu amray alla wuxuu amray an uطiicaka inaan kugu adeeco fii qawmika tolka maanta waxaad amarto inaan ku fuliyo anigoo jibriila baa laysoo amray lima sanacuuhu macaka waxay sameeyeen daraaddaa maxaa odhan lahayd adigu haddii boosaasa lagugu tuuriyeeyo oo ay dhagax kaala daalaan ilaahay ou badda ku soo daa oo mid ha ka reebi saasaa ohan lahayd sooma laakiin nabigaana waa nabiyu raxma waa nabigii naxariista sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi allaahuma hdi qawmii ilaahu tolkay hanuuni fainahum laa yaclamuun waxba ma garanayaan xaq ma yaqaanaan baatil ma yaqaanaan ilaahu hanuuni ya fii bacdi riwaayaat waxaa soo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam kuwaan dhabarkoodaan waxaan ka rajaynayaa ya kuwo ilaahay caabuda oo aan ilaahay u sharig yeelin yani carruurta ay dhalayaan buu nebigu ku xisaabtamaya sala allah alay wasalam maaha bayna cashiyatin waduxaaha aniga hadda dhashay isla markiibaan hadda nin noqonaya isla markiibaan shaarubaha ka leefayaa ma jirto waxaas nebigu sal ly sl waa nabiyu raxma nasrigana waa loo qaangaaraya kusobood maaha faqaala jibriil jibriil wuxuu yidhi sadaqa waxaa run sheegay man samaaka kii kugu magacaabay waa alle eh alra'uuf kii turidda badnaa alraxiim ilaa nabiga sala allahu alay wasalam qur'aankaa lagu sheegay yah inuu ra'uuf raxiima yahay yah qur-aankaa lagu sheegay marka allihii saa kugu magacaabay ayaa waxa weeye run sheegay buu yidhi walama kaana binakla wafada calayhi nafaru min aljinni markuu meeshaa nakla la yidhaahdo oo maka ku dhow soo gaaray ayuu nebigu sala allahu alay wasalam waxaa markaa usoo wafdiyey yani waxaa usoo wafdiyey waxaa usoo leexday weeye calayhi dushiisa nebiga xaggiisa waxaa usoo leexday nafarun koox oo min aljinni jinniga ka mid ah oo yastamicuuna alqur'aana qur'aanka dhagaysanaya wahum iyaguna jinnigaasu miman waxay ahaayeen yantamuuna u nisba sheeganayey oo ku abtirsanayey ilaa muusa salawaatu ullaahi calayhi wasalaam yacni waxaa weeye ilaahay ha ka raali noqdeen nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabadgelyo dushiisa ha ahaatee diintiisii bay ku abtirsanayeen weye diintiisii ayay markaa jinnigaasu haysteen falamaa samicuuhu markay maqleen ansituu way aamuseen lahu waa u aamuseen qur'aankii waa dhagaysteen warajacuu waa noqdeen ilaa qawmihim tolkood bay u noqdeen mundiriina iyagoo digaya wa ablaguuhum way gaarsiiyeen khabara rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka warkiisii bay gaarsiiyeen wa fiihim kuwaas sha'nigooda arrinkooda waxaa kusoo degay jinnigaas nazala waxaa kusoo degay fii suurati axqaaf suurati axqaaf aayaadkan ku jira waid sarafnaa wadkur xus id wakti sarafnaa aan soo leexinay ilayka adiga xaggaada nafaran koox oo min aljinni jinniga ka mid a oo yastamicuuna alqur'aana qur'aanka dhagaysanaya falamaa xadaruuhu markay soo xaadireen qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu aamusa ya aamusa dad baa qur'aanka marka la akrinaya iska sheekeeya qur'aanka lama ogola in la sheekeeyo marka uu qur'aanku la akriyayo falamaa goortii qudiya yani waxa weye la dhameeyey oo qur'aankii ay dhagaysteen oo laga faaruqay wallow way jeesteen ilaa qawmihim tolkood bay u jeesteen mundiriina xaala kawnihim mundiriina iyagoo digaya ayay u jeesteen qaaluu waxay yidhahdeen yaa qawmanaa tolkayow innaa samicnaa waanu maqalnay annagu kitaaban kitaab baanu maqalnay oo unzila la soo dejiyey min bacdi muusa nabiyullaahi muusa gadaashiisa halkaasuu sheekhu ka leeyahay nebi muuse marka iyagu diinta nebi muuse haysteen min bacdi muusa la soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya limaa bayna yadayhi kii ka horreeyey yahdii ila alxaqi oo xaqa ku hanuuninaya waxa weeye maxaan ku leehay cid walba wa ilaa ariiqin mustaqiim wa ilaa ariiqin mustaqiim ariiq mustaqiima oo toosan oo aan qallooc lahayn ayuu ku hanuuninaya yaa qawmanaa tolkayow ajiibuu maqla oo aqbala daaciy allah daaciga ilaahay maqla ya waaaaminuu bihi rumeeya yakfir lakum alla haydin dhaafee min dunuubikum gaboodfalyaalkiina dembiyadiina haydin dhaafee oo wayujirkum haydinka badbaadiye min cadaabin aliif cadaab xanuujiya haydinka badbaadiye waman laa yujib daaciya allah qofkaan daaciga ilaahay maqal falaysa bimucjizin fi lardi arlada mid alle ku cajzigelinaya ma aha alle ma laga baxsan karaa lagama baxsan karo walaysa lahu min duunihi wliyaa ilaahay sokadiisna kuwa u hiilinaya oo tol u noqonaya ma jiraan ulaa'ika kuwaas daaciga ilaahay beeniyey fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin baadida oo mubiinin cad waqad qasa allahu alla waa ka sheekeeyey subxaanahu wa tacaala aljinna jinniguu ka sheekeeyey bicibaaratin atwal cibaaradan yani hadalkan hadal ka dheer buu ilahay uga sheekeeyey oo fii suuratin suurad buu uga sheekeeyey oo sumiyat lagu magacaabay biismihim ayaga magacooda oo أولها وحوي قل أوحي إلي سورة الجن سورة مرة قل أوحي قل أوحي قل حتى لا أوحي إلي وحل إي وحي أني أنه أنه استمع إنه لقيت نفر قوح من الجن جن خمنا نبي قال له وحي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآن عجائبا مقلبية يهدي إلى الرشد وهنون كدتك وحكتو سنية فآمنا به وان رمينا ولن نشرك لو ذا جن منه بربنا ربك يو أحدا عدنا lannu baab lcibaada haddii la joogo ilahay keliyaa iska leh ambiyadu wax kuma leh malaa'igtu wax kuma leh awliyadu wax kuma leh lidalika dadka caamada ah waxyaabaha marmar badan lagu khaldo waxaa ka mid a markii la yidhahdo war ilaahay keligiis ha la baryo qaar baa waxay odhanayaan nebigii baa la diiday war nebiga lama diidayo laakiin nebigu baryo ma leh ilaahay baa baryada leh ilaahay baa cibaadada leh so uma jeed hadday tahay istiqaaso oo gargaara ilaahay baa leh hadday tahay baryo ilaahay baa leh hadday tahay cibaado ilaahay baa leh nebigu muxuu leeyahay sala allahu alay slam raacid buu leeyahy nebigu sal la alay slam maxab buu leeyahay inaan jeclaano oo raacno inaynaan ku caabudin ilaahay waxaan nabi maxamed jidayn sal allahu alay wasalam oo inaan jeebkeenna ka keenin xaqaasuu nabiguina ku leeyahay sala allahu alay wasalam awliyada ilaahay maxay leedahay awliyada ilaahay inaan jeclaano salaad walba maxaan ku ducaynaynaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin soo awliyada ilaahay maaha yah salaaddii baan ugu ducaynaynaa soo maaha jayid marka waxaa weeye waxay jinnigii yidhahdeen markiiba way dhuuxeen arrinta ilaahay cibaadada cidna la wadaajin mayna yidhahdeen ilaahay mar haddii cibaadaba la joogo ilahay kaliya ale halkana alixtimaam lilmuطacam ibnu cadiy ninkaan odaga ah ayuu nebigu sal ly slam markaan u magan galay yani see u magan galay makuu kusoo noqonaya maka marka qurayshi waa ogaatay arrintiisi nimankii ma ay qarin nebigu in wax la yeelo uu ka baqaya sala allahu alayh wasalam walamaa rajaca markuu soo noqday calayhi salaam min aaa'if haakada lam yatamakkan uma aysan suurtagelin min dukuuli maka maka inuu iska soo galo sida inuu iskaga soo galo limaa calimahu waxay ogaadeen daraaddeed kufaaru qurayshin gaaladii quraysheed waxay ogaadeen daraaddeed oo min annahu tawajaha inuu aadaya ila aa'if aa'if inuu aadaya yastansiru asagoo gargaar weydiisanaya biahliha dadka aa'if degan calayhim ay cala quraysh quraysh u kaalmaysanayo faarsala calayhi salaam nebigu wuxuu daray ila almutacam ibnu cadiy ibnu nuufal ibnu cabdi manaaf ayuu markaa u cidirsaday yukhbiruhu asagoo u warramaya annahu sayadkhulu inuu soo gelayo makkata maka inuu soo gelayo fii jawaarihi magangelyadiisa inuu ku soo gelayo ya faajaaba ilaa dalika arrinkaasna wuu ogolaaday ninkaa odaga ah watasallaxa waa ishubeeyey huwa isaga iyo wabanuhu wiilashiisi hubkooday soo qaateen watawajahuu way aadeen way la aadeen maca rasuulilahi rasuulka ilahi sala la alay slam ila almaaaf kacbada iyo meeshii lagu dawaafayay la aadeen faqaala lahu faqaala lahu waxay ku yidhaahdeen ninkan odaga ah bacdu lmushrikiin mushrikiinta qaybtood baa ku yidhi ya amujiirun anta adiguma mid wax magangeliyaa tahay am taabicun mase mid ninkaan la socdaa tahay faqaala wuxuu yidhi bal mujiir nin wax magangeliyaana hay buuri anaa ninkaan magangeliyey nabiga anaana magangeliyey sala allahu alay wasalam qaaluu waxay yidhaahdeen idan hadday saa tahay laa tukfaru dimmatuk magangelyadaada lama jebin karo ya ninkan qabiilo adag buu ka dhashay waa hubaysan yahay wiilashiisii buu wataa meesha khatar baa dhacaysa meeshan caqliga qabyaaladaa shaqaynaya xishood iyo ilaah kabaqi iyo meesha nimankan waa niman gaalo ah soo ma jeedi iyagiibaa markaa isagiibaa magangeliyey wafdu daws reer daws iyo wafdigoodii wey daws waa abu hurayra iyo tufayl ibni camr addawsi iyo qabiilada ka dhasheen wey marka وqadima calى rasuuli الlahi rasuulka salى الlahu عalيه wasalam waxa u yimid wa huwa bimaka maka isagoo jooga aطufayl ibna camr addawsiy ninkii la ohan jiray ayaa u yimid oo min qabiilati daws qabiilada daws la yidhaahda ka mid ah cashiiratu abi hurayra waa ka abu hurayra qabiiladiisii weeye aلصaxaabiy الshahiir صaxaabiga caanka ah wey wa kaana طufayl طufayl wuxuu ahaa shariifan nin la sharfu ahaa fii qowmihi tolkiis shaaciran nin gabyu ahaa nabiilan nin wuxuu ahaa yani caqli badan oo dadka farakutiridka ah ka mid ah weliba tufayl waxaa ku dhacay markuu soo galay maka nimankii odayaashaabaa leele waxa la dhegayso ilaa odaygii daws weeye waxaa la ninkaa ha dhegaysan waa saaxir yufariqu bayna almar'i wa zawji ninka iyo xaaskiisa waa kala kaxaynaya masaa'ib weeye dhibaata noo geysay annagaa tolkiya hadduu wanaagsan annagaa raaci lahayn hadduu khayr leeyahay cidina noogama hormarteen annaga markaasuu dhagaha suuq gashtay wuxuu isiri ninkaa hadhay waxay dhaheen hadduuba kugu neefsado waa raacaysaa aayaro gaban uu ka fogaaday oo dhaguhu suuq gashtay oo nebigoo kacbada ku cibaadaysanayo arko sal alay slam markaasu wuxuu yidhi niyow hadduu ninkaanu aftahan yahayna cidina kaama aftahansana hadduu gabyaaya nina kaama gabay badiyo oo galo laguma ciiro ya hadduu nin dakiya yahay nina kaama caqli badna waxaana sheegayaan saaxir hadduu yahay maalin walbaa saaxir aragtaaye waxa weeye bal soo dhegayso falama qara'a calayhi alqur'aana qur'aanka markuu ku akhriyay nebigu sala allahu alayh wasalam aslama waa islaamay faqaala lahu rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam idhab ilaa qawmika tolka aad fadacaahum ila alislaam islaamku ugu yeeray wadacaa lahum rasuulu llahi wadacaa lahum rasuulu llahi sala lla slam rasuulkuna waa u duceeyey laakiin ducadan waxaa la yidhahda markuu uu tagay atufayl tolkii u tegey ayaa waxaa la yidhaahdaa qof walba wuxuu lahaa ilayka cani iga tag yani ilaa aad islaamtid maaragta markaasaa qofku islaamaya xaaskiisa baa islaamay aabihiisa islaamay markii dambe tolkii la dagaalameen oo qayb badan baa diiday marka abu hurayre iyaa ka mid ah dadka islaamay oo markay nebiga u yimaadeen ayaa markaasay uga madaxadeegeenba u sheegayo nebigu gacmuhu kor u taagay markaasa abu hurayra wuxuu yidhi waa qawmaa war tolkay wuxuu ka baqay nebigu inuu habaaro sala alla alay wasalam laakiin nebigu muxuu yidhi allaahuma hdi dawsan nebigu tufayl wuxuu ku yidhi idhab ilaa qawmika tolkaa aadoo fadcuhum u yeer ila alislaami islaamka ugu yeero wadacaa lahum nebiguna waa u duceeyey wadacaa lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow ihdi hanuuni dawsan reer daws hanuuni fatawajaha ilayhim ufayl ufayl baa markaa iyagii aadayoo wadacaahum waa u yeerayoo faaamana waxaa rumeeyey bidacwatihi dacwadiisii kaiiru minhum dad fara badan wasatأtii wafaadatuhu waxaa inoo imaan doonta wasatأtii waa inoo imaan doontaa wafaadatuhu marka kale uu usoo wafdiyo cala rasuuli rasuulka maratan ثaaniya mar labaad biqowmi uu tolkiis la soo wafdiyo fi lmadiina madiina inoo ku imaan doonta marka nabiga madiina tago sala allahu alayh wasalam alsraa walmicraaj baan halkan ka gelayna alsraa wlmicraaj waa habeenkii nabiga la dheelmiyey sala allahu alayh wasalam yani israagu waxa weeye sida kitaabka inoo ku imaan doonta waa kaxayntii laga kaxeeyey nebigu sala allah alay slam maka oo masjid ulaqsa la geeyey micraajkuna waa fuulidii samada lala fuulay wa qabla hijrati hijrada ka hor akramahu llahu allah ku karaameeyey nabiga sala allahu alayh wasalam bilsraa'i wlmicraaj ama alsraau israaga miyaa fa huwa waxaa weeye tawajuhuhu aadidiisa uu aaday way laylan habeen ilaa bayt lmaqdis bayt lmaqdis uu aaday biilyaa oo ah ay bilqudus magaalada qudus oo ilyaa loo yaqaanay wa rujuucuhu iyo rujuuciisa uu soo noqday min laylati isla habeenkiisa uu soo noqday yacni nebigu sal la alay slam masjid alaqsa buu aaday soo maha wa rujuucuhu iyo soo noqoshadiisa uu ku soo noqday min laylati isla habeenadiisa uu soo noqday wa ama almicraaj micraajku miya fa huwa sacuuduhu fuulidiisii weeye ila alcaalami alculwiyi caalamka sare u fuulay oo samada ah waqad qaala jumhuuru ahli sunna ahlu sunnaha jumhuurkoodu waxay yidhaahdeen ya ahlu sunnaha jumhuurkoodu waxay yidhahdeen yani say u badan yihin ahlu sunnuhu ina dalika kaasu kaana wuxuu ahaa bijismihi ashariif yani qaar baa yidhi ruuxda nabigaa la kaxeeyey laakiin ahlu sunnuhu waxay u badan yihin in nabiga jismigiisii la kaxeeyey iyo ruuxdiisii labadaba wa kaanat caaishatu caaishana waxayd radi allahu canha tamnacu mid diida ru'yata rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku inuu arkay rabbahu rabbigiis habeenkaa inuu arkay caaisha waxay odhanaysay markaas wa taquulu waxay odhanaysay man qaala qofkii yidhahda ina muxamadan muxamed ra'aa rabbahu rabbigiisuu arkay faqad acdama waa weyneeyey alfiryata cala allah soo ma jeeda yacni been abuurka uu alla ku been abuurtay ayuu weyneeyey saasay caaishana odhan jirtay walisraau israagu madkuurun waxaa lagu sheegay fi lqur'aani alkariim qur'aankaa lagu sheegay qaala tacaala alla wuxuu yidhi fii suurati alisraa suuraddan baaba loogu magac daray subxaana aladii asraa bicabdihi laylan allahaasaa xumaan ka hofan subxaana waxaa hofnaaday alladii allihii asraa bicabdihi addoonkiisa dheelmiyey laylan habeen min almasjid alxaraam masjid xaraamka ka dheermiyey ila almasjid alaqsa masjid aqsa intii laga tegayo alladii masjidkaasoo baaraknaa xawlahu linuriyahu si aan u tusno min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir alla waa alla maqal badan oo aragti badan wa ama almicraaju micraajka miya faqad warada waa ku soo arooray fii saxiixi sunna sunnada saxiixa ayuu ku soo arooray wa asaxu axaadiiihi axaadiistiisana waxaa u saxiixsan oo ugu wanaagsan maa rawaahu shaykhaan labada sheekh waxa ay wariyeen oo bukhaari iyo muslim wey wanaqalahu lqaadi ciyaad qaadi ciyaadna uu kusoo guuriyey yani waxa weeye fii shifaa'ihi uu kusoo guuriyey kitaabkaas shifaa uu kusoo guuriyey can anas ibni malik waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ataytu waan maya waxaad tidhaahdaa ha yani waxaa weeye ataytu bilburaaqi yani buraaqdii waa waa waa daabadii weeye ayaan nebigu aan ku tegey buu leeyay yani masjid alaqsa oo halkaa aan ku maray marka wa huwa buraaquna daabbatun daabad weeye oo fawqa alximaari dameer ka weyn wa duuna albaqli baqalna ka yar baqashana waa ka yarta dameerkana waa ka weynta yadacu xaafirahu daabadaasu waxay qoob ka dhigaysaa waxay qoob ka dhigaysaa cinda muntahaa darfi il aragta yani ishiisu intay aragto buu hal mar ka boodaya oo dhulka dhigaya markaasuu haddana inta ishiisu aragto haddana dhulka dhigaya oo saas ya ilaa wax saa u orda idinkuma aragteen oo daabada saas wax u ordayo wey qaala wuxuu yidhi farakibtuhu daabadii baan fuulay xataa ataytu bayt almaqdis waagaan yaryarayn waxaan arki jirnay sawirro maaqaan meel laga keenay mahinda iyaa laga keenay oo gabar qurux badan oo timuhu halkaa joogaan oo ilaa intaa gabar ka ah oo intaan dambana faras ka ah ayaa waxaa la odhan jiray buraaqu nabiyi sala allahu calayh wasalam waa been waxaas waxba kama jiraan waxaas waxba kama jiraan dad ya haddaba meelaha ku aragteen waxaas waa been waa wax yuhuud iyo dad aan diin haysanin ay faafinayaan oo ummadda ya ha ummadda muslimka abaa lagu lugoynaya soo uma jeeda nebigu sifadaasuu ku sheegay sala allahu alay wasalam gabar qurux badan bay ahayd inama oran ya hahe waxaasna nabiga loomaba keeneen gabar qaawan oo tima qaawan wax macquulaba maaha caqligaa diidaya ahe ataytu waan imid buu yidhi marka bayt almaqdis ayaan imid faataanii jibriilu jibriil baa ii yimid biinaa'in weel buu ila yimid oo min khamrin khamri ah iyo wa inaa'in weel oo min labanin caana ah ayuu ila yimid fakhtartu waxaan doortay allabana caanihii baan doortay faqaala jibriilu jibriil wuxuu yidhi ikhtarta waxaad doorta maxaa ها وصح أتيت بيت المقدس بانمد فربطته وان كحري دابدي محان كحري بالحلقة جرانتي بان كحري التي تاسو تربط بها الأنبياء أنبياء أي وح كحري جري بيت المقدس هل كان كحرت أما دابدي دابدي بان هل كحري ثم انت كبعد دخلت المسجد مسجد كان قلي فصليت واتكذا فيه مسجد كدحديسة ركعتين لبركع عدود بان كنت كذا ثم خرجت وصوبحي فأتاني جبريل جبريل بأيمي بإناء ويل بإليمي أو من خمر خمرية إيه وإناء ويل بإليمي أو من لبن عاناء فاخترت اللبن عانه بان دورتي عانه أيان دورتي فقال جبريل جبريل وحيري اخترت الفطرة فطرة دي بان دورت فطرة محل إلى هذا وإسلام لماذا يعني شيء وناك سناء المرا بان دورت شاسوي ثم انت كبعدي عرج بنا وانا لفو لي مركب micraaj soo mahay caraja binaa waa nala fuulay weeye ya ila samaai simada ayuu nala fuulay fastaftaxa jibriilun jibriil in laga furuu dalbay albaabku garaaca faqiila waxaa lagu yidhi man anta qaala wuxuu yidhi jibriil jibriil wuxuu yidhi qiil qaala wuxuu yidhi jibriilun weeye jibriil baa odhanaya qaala wuxuu yidhi jibriilun jibriil weeye qofku markuu albaabku soo garaaco aniga waayo inuu yidhahdo lama rabo hebel weeye waa inuu yidhahda قيل وحيري وحلير ومن معك يا كل الصعداء قال وحيري محمد النبي محمد بن الله صلى الله عليه وسلم قيل وحليري وقد بعث إليه مياد لصودر يا أمر بيو قبا قال وحيري قد بعث إليها ولا صودر ففتح لنا وانا لوفر مرك فإذا بآدم نبي الله آدم باب هلكا سماء الدنيا هلكا نبي الله آدم جوغا فرحب بي وإسود ودعا لي وإدعيي بخير خير يقدو عليه ثم انت كبعد عرج بنا وانا لفولي الى السماء الثانيه سماء لبعض بنا لفولي فاستفتح جبريل جبريل بافوريتان دلبا وقرع الباك فقيل وحال يري من انت قال وحير جبريل جبريل ويه قيل وحال يري ومن معك يا كل صعد قال وحير محمد محمد با صعد صلى الله عليه وسلم قيل وحال يري وقد بعث اليهم يا لصدر يو ولا اقلاد قال وحير قد بعث اليها ولا صدر ولا اقلاد ففتح لنا وأن الله فري النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا ورأنيقو بابني الخالة لبدي المهبريتك أها أنا للجوغة وقوي ويحيى إيو وعيسى بن مريم يا أيام بلتاق نحيبا فرحبا بي وإسود ويين ودعوا لي بخير خير بخير خير وإيقود عيين ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة سماء دي سدحات من الله فوري فذكر فذكر waa sheegay mitl alawal sidii hore yani waa garaacay yaa weeyaa la yidhi waa jibriil yaa kula socday waa moxamed ma loo ogolaaday waa loo ogolaaday waana laga furay ma ujeeda fafutixa lanaa waana laga furay waidaa ana biyuusuf mase nabillahi yuusuf baaba la taagnahay waidaa huwa waaba isagoo qad ucطiya shatra alxasani soo saas idinma qorin idinka ha yani waxa weeye quruxda barkeed baaba la siiyey nabiyllahi yuusuf shatr alxasan yani waa quruxda barkeed baa la siiyey sow qurux laguma sheegin nabiyllahi yuusuf ya boqoradii markay jeclaatay oo aayaroo gaban ay dabcday inay eh, iska waxaysato oo nabiyullaahi yuusufna uu diiday oo markaa ay tihi isagaa damcay inuu ikufsado oo nebigii la qabsaday oo islaamihii ku sheekaystay waa ka qur-aanku ka sheekeeyey in eh, boqoradu wiil gurigeeda jooga ay damacday oo markaasay intay oodka xidib usoo dir- us- usoo diyaarisay oo mindi- mindiyo af badan u keentay bay tihi haye oodka caajarjara iyagoo saa u jaraya bay nabiyullaahi yuusuf tiri hormar waa hormaray naag walbaa faraha isgoysa ما وجد إن هذا إلا ملك كريم بيده ما هذا بشر والبن آدم ما هي إذا دينا وملك وليبا وناك سوي يا قرح شكيا بين موقت نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركب وحجري وحال لسي قرح برتاد مركب فرحب بي وإسون دوي ودعا لي بخير خير بو- يقول دعي قال تعالى ألا وحجري في سورة مريم ميا آه آه ثم عرج بنا وأنا لفه لمركب إلى السماء الرابعة سماء أفراد يا فذكر مثله انت وكله شيء الا قراعي يا كل- جبريل وي يا كل سعد انت وكله فاذا انا هدنا وابا انيغو بادريس النبي الله ادريس لجوغا فرحب بي ويسو دوي ودعا بخير ودعا لي بخير خير بيقول دعي فقال تعالى الله وحير في سورة مريم مركي لغا شيكيني ورفعناه مكانا عليا بص رأي أنا صاحبي بي ثم انتهى كبعد عرج بنا وانا لفولي الى السماء الخامسة السماء شنات ايونا لفولي oo fadakara midlo intii oo kaleeto haddana sheegayo in la garaacay oo yaa waa kuma oo waa jibriil oo yaa kuna socda waa maxamed oo ma loo soo idmayo haayo waana laga furay fa idaa anaa waaba anoo la jooga bihaaruun nabilah haaruun anoo la jooga faraxiba bii waa isoo dhoweeyey wadacaa lii waa igu duceeyey bikhayri khayr buu igu duceeyey uma intaa kabacdi caraja binaa waana la fuulay ila asamaai asaadisa samadii lixaad fadakara milahu intii oo kale uu soo sheegay garaacidii iyo weeye faidaa anaa bimuusa mise nabiylahi muusa ma la taagnahay faraxiba bi wailasi waa isoo dhoweeyey wadacaa lii waa ii duceeyey bikhayrin khayr buu iigu duceeyey uma caraja binaa markaasuu haddana nala fuulay jibriil ila asamaai asaabica samadii toddobaad فذكر مثله انت يو كلو شيغاي فاذا انا بابراهيم نبي الله ابراهيم باب مسألة جوغا يا مسندا ظهره الى البيت المعمور او دبركيسا كتيريي بيت المعمور كبيتك العمري يا و- واذا هو وما اسغو يعني غريغاس ويه بيت المعمور كان يدخلها اي جريس كل يوم مالين والبا سبعون الف ملك toddobaatan kun oo malag baa maalin walba gasha laa yacuuduuna ilayhi mar labaadna kusoo noqon mayaan maalin walba toddobaatan kun oo malag baa gelaysa mar labaadna kusoo noqon mayaan bayt almacmuur baa leeyahay halkaas ku yaala walbayt almacmuur soo qur-aan kumayna arag ha waa kan halkaasuu nabiyullah ibraahim uu ku tiirsanaa Mhm. uma dahaba bi wuxuu ila aaday ilaa sidrati almuntahaa qur-aanka soo sidra waa geedkii weynaa weeye ya cinda sidrat lmuntaha soo maydnaan qur-aanka ku arag geedkaasuu ila gaara halkaa marka waa meelaan la dhaafi karin oo waa xuduud halkan sharax dheer baa ku jira waqtigiina waa ina ka dhammaaday insha allahu tacaala habeen danbaan ka bilaabaynaa wallahu subxana wa tacaala aclam